Saaxiibkay Megaag ayaa dhowr jeer iigu yeeray casuumado, laakiin waxaan ka cudur daaran jiray. Markaas buu maalin dambe ii yeedhay waxa uuna i weydiiyey sababta aan u imaan waayay meelo badan oo laga qaraabanayay. Waxa aan ugu sheekeeyay sababtii aan u imaan waayay iyo dhibaatada iga qabsatay idaacaddii iyo in aan la ii oggolayn in war dibadda aan ka keeno hadda. Waxa aan u sheegay in aan la ii dirin munaasabad, haddii aan anigu is xilqaamo oo aan mid soo helana la iima oggola in la ii sii daayo.